alxamdulilah rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah dada barnaamijka iyo shacbiga dhegeysanaya dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah bacda salaam anagu haddana xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed waxaan walaac iyo yani walwal ka muujinaynaa arrinta hadda sii maaragtay cadaanaysa oo la xiriirta in lacagtii shilinka ahayd ee dalku lahaa ay baxdo oo ay maaragtay iyada dhan ba maaragtay layska dhaafo waa nasiib daro in baarlamaankii la rabay in uu ilaaliyo waxyaabaha yani qarankooda leeyahay ay maanta qaateen inay dollar ku saleeyaan miisaaniyadii qaranka anagoo taas ka hadalnay ayaan hadda waxaan arkaynaa in islogano iyo tabeelayaal looga taagay laamiga dhexdiisii oo shaariciyada yani maaragtay ka muuqda ay ku sawiran tahay lacagta dollarka ah oo aada moodo in dalka lacagtiisii laga dhigay dollar taasoo u muuqanaysa in la xayeysiinayo lacag aan qaran ku lahayn waxaan shacbiga soomaaliyeed anaga u sheegaynaa doolarka iyo dirhamka iyo dinaarka dad baa samaystay dad baa yacni maaragtay jiritaankeeda ku mitiday dad baa gaadhsiiyey heerka ay taagan yihiin annagu shilinka aanu leenahay oo la rabo in uu noqdo mid qiimahaas oo kala gaara oo xadaaradaas yeesha maanta in laga gudbo waxay yacni qayb ka noqonaysaa qarankii qaybihii uu maaragtay ku taagnaa oo qeyb kamida la lumiyey waxay noqonaysaa in berina aan calankii iyo astaantii qaranka iska tuuro oo aan qaadano astaamo kale oo wadamo kale ay leeyihiin aad baan uga xunnahay annagu tabeelayaasha hadda magaalada laga taagay dhexdeeda ee weliba lagu agsawiray madaxweynihii qaranka oo ay ku muuqato oo laleeyahay bixi canshuurta canshuurta dadka soomaaliyeed laga qaadi doonaa dollar ma noqonayso haddeer midda laga qaado dadka oo dekeda iyo aeroboortka si khalad ah ayay yani maaragta anaga noogu muuqataa waxaanu leenahay baarlamaanka iyo xukuumadda madaxweynaha in yacni maaragtay lacagtu waa astaan qaran waa wax qaranka oo dhani uu adeegsado haddii maanta la lumiyana beri toole waxyaabo kale ku xiga waxaan leenahay arrintaa in yacni layska saaro xil lacagta doolarka dad baa iska lahayd lacagaha cashuuraha lagu bixinaya ay noqdaan lacag shilin soomaali ah lacagta shilin soomaaliga bankiga dhexe iyo dowladdu inay ilaaliyaan jiritaankeeda in yacni maaragta haddii lasoo daabacayo lacag kun shilin iyo wax ka hooseeya haa laakiin laba kun shan kun toban kun labaatan kun waxa loo gurbaan tobanayo oo loo weel banaysanayo waa garanaynaa wadanka dhaqaalihiisa in la ilaaliyo ayaan codsanaynaa waana rajeynaynaa in xukuumadda iyo bankiga dhexe iyo dowladduba ay fahamto lacagta dalku uu leeyahay inay tahay shilin soomaali ee aynaan lahayn lacagta doolarka waa mahadsan waa tahay dhan kale markaan eegnoo kale waxaa jirta tana jale muddooyinkii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn baa sarafka lacagaha doolarka la dareemayo magaalada muqdisho raashinka iyo noocaha kala duwan waxaa la gadanayana qiimihii hore uu joogay ayuu joogaa bulshadana arrintan qaradhaan ayay ka muujinaysaa waajibka xukuumadda saaran waa mid ceenkee ah oo in arrintan ay ka hortagto oo kale in warbixin ay xukuumadda ka soo saarto waa arrin dhibaato ku ah bulshade
ruhaantii anagu waxaan ognahay in lacag badan oo shilin soomaaliya la xareeyey oo la rabo in yani maaragtay shacbiga xoogaa la dareensiiyo in loo baahan yahay shilin soomaaliya dalka lasoo geliyo waa la soconaa lacagta qaranku leeyahay waa shilin soomaali lacagta hadda yani maaragtay qaababka la isleeyahay dadka ha lagu ogolaysiiyo lacagaha soo socda ayay qayb ka tahay in shilinkii yani maaragtay la yareeyo oo la xareeyo oo doolarkii yani maaragtay uu maarata qiimihiisa hoos u dhaco arrintaas maciishadiina aysan la socon dee ciddii yani maaragta hawshaas xadayn lahayd ama la socon lahayd waa bankiga dhexe iyo xukuumadda umana jeedno inay ka hadlayaan laakiin anagu waxaan leenahay waa la gaari doonaa waxaase rabaa inaan ka digo shacbiga soomaaliyeed maanta ma qaadi karo lacagaha la rabo in dalka lasoo geliyo oo shilin soomaaliga kunka ka koreeyo labada kun iyo shanta kun iyo tobanka kun iyo labaatanka iyo kontonka iyo boqol kun oo shilo isku taalla qarankeenu maanta ma qaadi karo waxaana la rabaa in la yidhaha shacbiga shilin soomaaliyana loo baahan yahay shilin soomaaligana waa ognahay meel baa lagu ururiyey waa la xareeyey waa yani maaragtay la kaydiyey siyaasad ayaana ku jirta in shacbiga la rabo in lagu ogolaysiiyo lacag yani maaragtay kumanaan kun ah oo isku taalla in wadanka lasoo geliya la doonayaa annaga waxaan leenahay lacagta shilinka ah kunka shilin wax lagu sarifo ciddii yani maaragtay gacan ka geysanaysa oo samaynaysahay waa cid dalkan yani maaragtay waxtarkeeda raadinaysa laakiin dadka hadda ku fikeraya inay boqol kun iyo konton kun iyo labaatan kun wadanka soo geliyaan oo dadkii yani maaragtay ku ogolaysiiyaan inay isticmaalaan waa hadimo iyo booraan yani maaragtay dalka loo qodayo waxaanse leenahay annagu maanta waxaan u jeednaa in astaamihii qaranku ay sii lumayaan oo lacagaha shilin soomaaliga la rabo in daaqada laga saaro arrintaasaan ka digaynaa waxaan isleenahay tabeelayaasha hadda anagu ma naqaan cid soo samaysay gobolka banaadir inuu qeyb ku leeyahay iyo in dawladda dhexe ay samaysay ma garanayno laakiin tabeelayaasha magaalada lagu dhejiyey lacagta doolarka sanduuq ku dhacaysa lagu sawiray ee laleeyahay dadweynuhu waa in cashuur bixiyaan arrintaasi waxa weeye arrin qaranka qabata maahan waa in dib looga fiirsadaa waa in haddii dadku lacag bixinayaan dawladda lagu taageerayo lacag ama sanduuq cashuureed la sameynayo shir soomaali waa in lagu sawiraa tabeelayaasha